بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله باب هذا باب كريمه لا يذبح لله إله يحمله جميع ما يلي مكان المال ماشى سو يذبح فيه الذي سلوه جوعه لغير الله إله إلا هو مال إله إلا هو من جوعه إلهي جل وعلا حلوه ويعلمه وباقيكم يتنان وإليه لا داسي من نافية بسوى ناهية وعدوك لدويه لا دا نافية هي ناهية لا دا ناهية هديها لك تفعل كمضارع كتم دا يوى الحفظة ووجه الجزائر laakiin laada naafiyadaahi ma jesminayso marka laadani waa iyo maquu way ixtimaali kartaa oo in la yidhaha waa naafiya iyo in la yidhaha waa naahiya labaduba waa suuragal oo haddii naafiya laga dhigo waxay noqonaysaa laa yudbaxu lilaahi ilaahay looguga gowracayo yani arrintaas ma haboono ma banaana in la sameeya hadii naafiya laga dhigo haddii naahiye laga dhigana ficilka mudaaricee dambe in la jesmiyey noqonaysaayo baabun hadaa baabun kani baab wey laa yudbax yaan loogu gawrici bay noqonaysaa marka lilaahi ilaahay yaan waxba loogu gawrici bimakaani laa yudbaxu fiihi bigayri illah dhexdiisa ilaahay kayrkii wax loogu gawraco inay naahiye tahay baana uu maaragtay xoojiyey عالمك ويا صاحب الفتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله اجمعين. عبد الله الى هو النفي كل ليس به يسوع ونفي له مرة القراية بمعنى النفي قال يا باقي وعمرته بسوعة إلهي cidaan ahayn wax loo gowraca xukunkay leedahay shirki akbara tahay ayaa baabkan uu keenay ama uu kufiigsiiyey oo macnihiisu yahay wixii ilaahay loo gowracayay jalla wacalaa ilaahay dartii loo qarayay meel makluuqa wax loogu qaro oo gowracyada shirkiga a lagu fuliyo ma lagu samayn karaa mise arrintaasi ma banaana maya baabka iyo tarjamada sheekhu wuxuu ku cadeeyay arrintaasi inaanay banaanayn oo la samaynayo oo wixii ilaahay loo gowracayay ma banaana in meel makluuq wax lagu gowraco sida jinka xabaalaha dadkii dhintay sanamada meelo makluuq wax lagu gowraco in lala doontaa ma banaana sidaa awgeed baa baabka maqsuudkiisu waa bayaanu taxriimi dabxi lilaahi fii makaani yudbaxu fiihi ligayri illah waa in la caddeeyo in arrinta noocaas ay muxaram tahay ilaahay wixii aad u gowracaysay waa inaad meel markaa iska caadiyo ugu gowracdo saaatee ma banaana inaad la doonato la tagto halkii makluuqa wax lagu gowrici jiro arrinkaas waa muxaram sababta ay xaram u tahayna waxay noqonaysaa lianna laba arrin baa ku sugan arrinka koowaad waxaa ku sugan arrinta mushaabahatun lilmushrikiina fii cibaadaatihim gaaladii oo markaa la shabaha ayaa ku sugan oo halkay iyagu wax ku gowrici jireen gowraca baatilkaa ku fuli jireen haddaad ugarkii ilaahay ku fuliso waa isu eegaateenoo waad shabahay qalbigiina dadku ilaa ma daalacanayaan laakiin muuqaalka iyo suuradaa guud waad ka shabahay in suuradan guud laga shabaho iyota waxa weeyaan qarsoon mid nabana gaalada lama ogolo ma banaano sidaa awgeed baa loo duwiyey waata kale fiihi saddu lildayica almufdiyati ila shirki arrinkaa in la shirkiyo waxa ku sugan wadadii shirkiga lagu gaari lahaa oo la awday oo haddii arrintaa la banayn lahaa waa wado shirkiga loo mari karo oo tusaale ahaan qofkan maaragtay ilaahay isagu dartii wuxuu gowracaya cid kalaa ku dayan karta oo isolan karta waxa weeyaan sanamkan ama ciddan makhluuqaa ee la caabudaya ayuu ku gowracayaa ee addan gowrac ama isaga ayaa mar haddii uu arrintaa ka caabadinto shaydaanku uu xumaanta u qurxin karaa ee odhan karaa uyamaa bal markan ku eegtidoo qofkan makhluuqan ay dadkan ku gowracayaan maada dabal haddana waktigan u gowrac hadalkuwaa ku yaraanay siduu shaydaanku markaa u fitnayaayo inuu korka dambakaa u qurxiya suuragal sidaa awgeed baa iyadoo laga fogaanayo gaaladii in la shaqulo la isu ergeysiiyo marka labaadna wadadii shirka lala xidhaayo ayaa arrintaa loo mamnuucay mabahdi waay marka arrintani laakiin mar haddii ilaahay aad ku aad u gowracaysa shirki gaadhi maysee laakiin macsi ay noqonaysaa iyo midaan banaanayn qaala wuxuu qowli ilaahi tacaala wa macna qowli ilaahi tacaala hadalku alla iyo macnihiisa ayuu baabuya laa taqum ha istaagin macnaha ku tukanin fiihi dhexdiisa abadan weyda lamasjidu masaajid masaajidkaasoo musisa lagu asaasay cala taqwaa wa kacabsiga min awali yowmin maalinkii ugu horeysayba ayaa xaqu ugu naasha badan an taquuma fiihi inaad ku tukato fiihi waxaa jooga masaajidka alla kacabsiga lagu hasaasay rijaaluman raggaasoo yuxibuuna jecel an yatadaharuu ila isqahiraan wallahu ilaahayna yuxibu uu jecel yahay almutahiriina kuwa isqaahiriya ilaahay jala wacalaa uu jecel yahay aayaddan ikhwaani waxay ilaahay nabigiisa maxameda uu ku diiday calayhi asalaatu wasalaam iyo muslimiintaba inay ku tukadaan masjidu diraarka aayaadka hore ay sheegayaan oo halkan ilaahay leeyaha ku tukani waa masaajid dadka qaar oo munaafiqiin ay markaa dhiseen sababtay u dhiseenna ilaahay baa qur-aanka ku cadeeyey oo waxay u dhiseen inay ku dhibaan masaajidka quba oo jamaciisa ay ku kala jabiyaan oo waxa weeyaan markaa dadka gaalada ah iyo munaafiqiinta ay dhufay isuga dhigaan ay ku shiraan oo isugu yimaadaan qastiyadaa xunxun bay ugu dhiseen oo ay ka lahaayeen dhismis dabadeetana waxaa la idhaahdaa inkastoo qisada sanad saxiixa agu aanu arag ahlulcilmiga qaarkood soo raraan inay nimankaasi rasuulka ka dalbeen calayhi salaatu wasalaam inuu ugu tukado masaajidka si dadka kalena ay ugu tukadaan oo dee meel masaajid lagu tukado dadku ay u yimaadaan waktigii rasuulku uu sii qabanayay duulaankii qabuka marka uu soo noqonaa baynu ku tukan doonaa buri hadda safar baan ku jiraa kolkii uu soo noqday intii aanu ku tukanay aanu u tegin bale intaan madiinaba soo gaarin ayaa ilaahay qur-aanka ku soo dejiyey waladiina itakaduu masjida diraara wa kufra tafriiqa bayna almu'miniina waibsaada liman xaala allah wa rasuul walaa yaxlifuuna ilaa ilaa yusna allah yashhadu inahu lakaadibuun laa taqum fiihi abada weligaan ku tukanin baa ilaahay jala waca dabadeeta waxaa la idhahdaa rasuulku jilbigiisu usoo diro waa la duniyey jilbiisa waay waxaana ilaahay faray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ku tukado masaajidka alla kacabsiga lagu asaasay masaajidkaasina waa masjidu qudaa sida jamaaca min ahli lcilmi ay qabaan culimada qaarkoodna waxay idhahdeen waa masaajidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaanay deliishadeen xadiid muslimku warinayo sheegaya laba nin inay ku murmeen masaajidkana laka cabsiga lagu aasaasay maalinkii koowaad baka uu yahay وأنت رسولك سلتك عليه الصلاة والسلام رسولك روح كل هو مسجدي هذا ومساجد كبير على أهل العلم كل هذا السلام وكثير كما تفسير في سوق الشيء أيوه اسم الدين السلام وهي أنت مساجدك وغلبوا أساسا لك عبسي لمساجدك رسولك بين لك عبسي هو أساسا من باب الأولى والأحد آه، ذلك رسولك الله الأصل عليه الصلاة والسلام والعبس شكل معها سلاو اسم الدين يسوع لك الله مساجدك رسولك الله والعبس الله أصل عليها أي فرق مساجدك أي كنت الله لمساجدك سواء كنت شغلت فلو كنت كنت سلاو بيضا رسولك عليه الصلاة والسلام وهو تجري وصول زيارة جري isagoo gaadiidkuu shaliyay isagoo ubeynaya buwaanku tukan jiray masaajidka buwaan in lagu tukadana fadli weyn baa rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam marka waxaa loo faray masaajidka in lagu tukado koob alla kacabsiga lagu asaaso in ilaahay lagu caabudo aqoonaysa iyo qasdi iyo ujeedo fiican marka labaadna dad wanaagsan oo jecel inay isdaahiriyaan ayaa jooga saaxiibo fiican baa jooga soomaalia dad wanaagsan oo sharafa tahaaradan waxaa soo gudagalaya tahaaratu jisiya alinijaasta iyo waysaqoqo-aanka iyo waxyaabahaas ay iska daahiriyaan wakadalika altahaara almacnawiya tahaaradii macnawiga ahayd oo waxay iska dahaari iska daahiriyaan xumaantii oo dhan munaafiqnimadii iyo kufrigii iyo shirkigii istusnimadii iyo waxyaabihii caynka ah masaajidka masruuminaarka ah waxaa loogu diiday inuu rasuulku tukado kow qasti xun iyo ujeedo ku aloonis iyo macsi ilaah iyo rasuulka iyo diinka lagula codaysano gaalnimadana waxa weeyaan nufays looga dhigo waata kale dad xunxun baa jooga soomaalia waanay ahayn in loo dhawaada iyo in aan mara tago haddaba waxaa isweydiin lahaa ayadu baabka xagabee ka tusinaysaa aayaddu gawrac bay sheegi waxaa aayadda laga dariishanayaa goobtii loo dhisay macsida ee masaajidka lagu magacaabayo mar haddii ilaahay uu reebay in lagu tukado iyadoo rasuulka iyo saxaabada ilaahay darteed u tukanayaan oo la yidhi salaadiina halkaa macsida loo dhisay ha ku samaynina iska ilaaliya dee gawraca ilaahay jala wacala loo gawracayo ilaahay lagu adeecayana goob ilaahay lagu caasiyo oo makhluuq wax loogu gowraco shirki lagula yimaado lagu fulin maayo wadayda soomaaliya marka wejiga aayadda laga dariishanayo waamaaa sida rasuulka iyo saxaabadu iyagoo ilaahay u tukanaya loogu diiday inay goobta macsida lagu asaasay ku tukadaan walow salaadoodu lilaahi ba ha ahaatee ayaa waxaa la diidan yahay oo aan ogolayn qofku walow ilaahay ba isagu waxa u gowracayeen meel macsi taalo ilaahay qayrkii wax loogu gowraco hee inuu wadanku halkaa ugu fuliyo looa sabale arrimahaynu sheegnay baana markaa keensanaya iyadoo laga fogaanayo isu ekeysiinta gaalada iyo iyadoo wadada shirkiga hee laxea qiyaaskaasina waa qiyaas fiican kuna dhisan fahan diinta aada iyo aada loo fahay xadiidkan soo socdaana uu sii cadday قال وحول عن ثابت بن الضحاك وحال أولي الصحابة ثابت بن الضحاك ورجل الأشعري رضي الله عنه قال أنه قال إني نذر رجل مما كنا له أن ينحر معنى ماذا تكون والمنظور أن ينحر إن كنت رعاية كنا له إلى الجيل بموانة أي في موانة موانة شريعة badabara waa xadfujar bada dambana kelmaday ka mid tahay markaa badaa hore xadfujarkaahina waa bimacnaa fii hadla oo darfiya weeye darafnimada bad mararka qaar bay faa'iidaysaa usoo arorta sida ibnu maalik boqolaa sida ku sheegaayay bi buwaana ay fii buwaana buwaana meesha laydhaa inuu geel ku gowraco oo ilaahay uu ku gowracaa ayuu ku nadray kuwaanana waa meel magaceebku maka iyo madiina udhaxaysa fasa'ala nabiya nabiga ayuu weydiiyey sala allahu calayhi wasalama halkaa laga qaadanayaa wixii had iyo jeer maaragtay masaa'ila diinta ku saabsan ee qofka xukunkiisu aan u cadayn inuu iska hubiyo ahlucilmigiiyo cidda garanaysa uu weydiiyo oo aanu isagu markaa iskaga dhaqaaqin qaala wuxuu rasuulku ku yidhi hal kaana fiihaa halkaana ma ahaa fiihaa meeshaa dhexdeeda waa tanu sana min awtaani aljaahiliya waa sanadii jaahiliyada ka mid ah oo yucbadu la caabudi jiray meesha ma laga helay oo ma ku sugnaan jiray yani ma ahay meelu yeelay sanam ay jaahiliyadu caabudaan qaaluu waxay idhahdeen laa maya qaala wuxuu rasuulku uri fahal kaana fiiha ma ku sugnaa meesha muwaanada ciidun ciid minaa ciyaadihim ciidaha gaalada ka mid ah ma ahay meel ay isugu yimaadaan oo ay ciid ka dhigtaan oo isugu soo urmaan qaaluu waxay idhaahdeen laa may idan su-aasha rasuulka weydiiyey mid buu ahaa cidda jawaabtayna waa jamac marka waxaa lagu xambaarayaa dadkii su-aasha rasuulku markuu keenay ayaa ninkii weydiinayay dadkii kale meesha fadhiyeyba ay yidhaahdeen markaa maya waa ay wada jawaabeen waayo way garanayeen meeshaasi maan ahayn meel waxa weeyaan arrimaha lagu sameeyo waqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama awfi haddaba oofi binadri ka nadarkaaga oofi oo geela aad sheegaysa ku gowraca kaa ilaahay dartii ugu gowraca fa inahu maxaa yeelay laa wafaa oofi linadri nadir nadar umay sugnaan oo nadar la oofin maayo nadarkaasoo fii macsiyati illaahi ilaahay macsadiisa ku saabsan oo ilaahay lagu cabsiyayo walaa fii maa laa yaqdiru ibnu aadam ay walaa wafaa oo fii umay sugnaanin linadiri nadar nadarkaasoo fii maa shay ku saabsan laa yaqdiru aanu umulkiisnayn ama aanu hananahayn ibnu aadama ibnu aadamku aanu markaa lahayn aanu nahnayn rawaahu abu daawuud abu daawuud baa weli waisnaaduhu sanadkiisuna calaa shardihima shardiga bukhaariyi muslimku ku sugan abu daawuud waa kuya had iyo jeer abu daawuud baynu maqalaa wuxuu caamku yahay kunyadiisa saaxibu sunan weye magaciisana sulaymaan ibnu ashcaf baa la odhan jiray ibnu isxaaq asijistani raximah llah sidaa uu sheegayana weeyaano xadiidku waa xadiis saxiixa weeye abu daawuud iyo markaa kaykiba ay weyne calaa shardi imaana wuxuu uga jeedaa shardiga bukhaari iyo muslim ayuu maaragtay saxiix ku yahay oo waa cibaaraha cilmigu ay isticmaalaan tafsiirkeeda iyo faahfaahinteedana kutubta musalaxa ayaa lagu arkaayo ad ka heli doontaa xadiidkani walaalayaal waxaa laga qaadanayaa tarjamada ama baabka macnaha sheekhu ugu guntay ayuu xadiidku ka cadiyay oo wuxuu tilmaamayaa meesha ay jaahiliyadu sanamadooda ku caabudi jireen waxa weeya ay ugu gowrici jireen ama meesha ay ciidda ka dhigan jireen ay isugu iman jireen waxaanad garanaysaa mar haddii meesha ay ciid ka dhintaan meel ay kusoo noqnoqdaan ay isugu yimaadaan iyagoo weyneynaya ay ka dhintaan cibaadaad iyo caadaad baa labadaba ciidu ay koobsanaysaa wixii maarata meesha lagula imanaya cibaadaadka way kula imanayaan caadaadka way kula imanaya cibaadaadkana waxaa ka mid ah inay wax ku gowracaan oo cidda ay weyneynayaan iyo sanamadooda iyo waxyaabaha xuquuqa ay wax ku gowracaan marka gaaladu meeshii ay ku ciidayeen ay isugu imanayeen iyo meeshii sanamada ay ku caabudayeen labadiiba in wax lagu gowraco oo gawracaasi lagu nadray lagu fuliyo rasuulku uu diiday calayhi salaatu wasalaam sabarka oo arrintaas inaanay banaanayn u sheegay weliba wuxuu rasuulku sii caddeeyey halkaa in wax lagu gowraco oo sidaa lagu nadraa inay noqonaysa nadar macsi ah sabarka mar hadday macsi tahayna laa yajuus kaa xadiidku wuxuu inoo cadaynayaa wixii ilaahay loo gowracayo ama ha noqdo wixii lagu nadray ama ha noqdo wax dee maaragtay waxa weeye qofku uu ilaahay dartiiba isagoo nadrin u gowracaye wuxuu ka ilaalinayaa oo uu ka fogeynayaa meelaha makluuqa wax lagu gowraco ayuu ka fogeynaya aada iyo aada uga ilaalinaya waayo meelaha ay uga doontaan oo casi wey walaa fiima laa yamliku ibnu aadama ibnu aadamku waxaanu markaa aynina macnanahay waxaa lagu fasiray oo macnaa lagu fasiray waxaanu bani aadamku qadar ahaan aan ku hananahay oo ilaahay awood ma siinin markaa awoodba ulahayn haddii uu ku nadartee waxaweye nadarkaasi ma fulaayo mana soconayo haduu ku nadaradu duula ama gacmihiisa ku duulu badan ka dhigto dee awood ma laha sidaa awgeed nadarkaasi socon maayo waxaa kaloo lagu fasiray waxaanu ibnu aadamku sharci ahaan waxa weeyaan u haanahayn ee aanu maaragtay ulahayn saa ahaan qofku kuma nadiri kara waxaan u lahayn oo ma banaanayn yidhaahdo tusaale ahaan haddii aan bogsado ama maqsuudkayga helo ama ilaahay waxaan ugu nadaraya guud ahaanba inaan daarta hebel sarfaysto ama addoonka hebel fareeyo ma odhan karo waayo daarta hebel iyo addoonka hebel midnaba qofku sharca ma aha wuxuu isagu leeyahay in mudde markaa ku nadiri karaa qaala wuxuu i fiihi masaail alulaa mas'alada waxa weeye tafsiiru qowlihi hadalka uu rabiihi tafsiirkiisa laa taqum fiihi abada macnuuna walaa tusalli fiihi abada weynaa ku tukay waayo wejiga aayadda laga daliishanayaana waa xagga qiyaaska oo waynu sheegay halkan haddaba waxaa soo aroortay ishkaal mashhuura ama su-aal muhiima la su-aal weyna dii la yidhi daacad ilaaha iyo cibaadadii ha laga ilaaliyo meelaha macsida sababka soo aroortay saxaabada qaar inay kaniisada ku tukadeen ama ay idhaadeen kaniisada waanu tukankaa oo ibnu cabaas iyo cumar iyo way ku soo aroortay in kaniisada lagu tukan karo haddii aanay tamaatiin iyo sawibiyo waxyaabaha la midkaa lahayn cumarna inuu kaniisada baytulmaqdis ku tukaday waabay ka soo aroortay ka kaniisada miyaanahayn boo macsi boob ilaahay lagu cadsi miyaanahayn salaad iyo cibaadadii lagala doono ahlucilmigu waxay idhaahdeen haddii arrinta noocaasa mararka qaar la sameeyo gabadhi maaha salaadaasina way asaxaysa sababtuna waxay tahay labada camal ee lagu dabanayo kaniisadan ayaa kala duwan ya oo kaniisalaad uu tukanayaa muslimkaani kan gaalka ahina salaadu waxaan ku sheegaya laakiin isku muuqaal maaha isku acmaal maaha salaadan igaaladu marka waxa ay salaada ku sheegayaan salaadu ma aha dee sidaanay qof dadka muslimiinta u tukadaan oo kala maha dabay qaarkoodna intay yar foorfooriyaan marka waxa weeye sacabeeyaan bayraalaha oo ka dhaqaajiya dee qaarna siyaabo kale uga yimaadaan marka qofka muslimka ahina dee iskayfiyad gaala oo sharciga kusoo aroortay uu tukanaya sidaa awgeed laba la isku qaldi karaa la isku qaldamaya ma aha sidaa awgeed bay u banaanaa waktigaasina dama marka loo baahdo mararka qaado qofku waxa weeyaan meel kale u surageli weydo oo kale laakiin dee looga jeeda ma qofku qofku inuu caado ka dhigto oo kaniisadii masaajid ka dhigto iska tago sida masaajid oo kale macnumaasa baray ku qabsado tusaalahaan kale waa oo mararka qaar waxa waa waa lakin bisharku waa inaanay sawira iyo waxyaaba noocaasi iyo xoole meeluu darisamay meelkaa iskamisam dii laakiin sawira iyo sida kanisaluuba iyo waxyaaba noocaasi ay yaalaan maya alimigu markaa saasay kaga jawaabay waxay dhaha labada camal walow dee isku magaca ma ahaadaan laakiin labada acmaashooda kala duwan oo dee isku qaldan maya laakiin tusaalahan gawracayu sheegay dee waa gawrac iyo gawrac kana neefka uu bilaynaya kana neef wuu bilaynaya qasdigana ilaahay baa usoma lama ogaan karo qofka dusha ka eegayana labadan qofka meesha ku wada bireeyay waxay ugu kala jeedaan uma kala saari karo waay qaala wuxuu dha afaaniya masalada labaad ana macsiyata macsiyadu qad tuadiru inay raadaysa ayaa suura qafin ardadow kadalika daacatu daacadu waa saas oo kale oo goobtaa masluubilaadka ay ka dhiseen munaafiqiintu macsida iyo ujeeddada amiga way saamaysay sidaa awgeed bay keentay inaanay banaanayn in lagu tukadaaba oo leliyaa lagu tukada daacadna waa saas oo kale way saamaynaysa asaanisa masalada saddexaad raddulmasalati masalada waa in la celiyo masalada almushkilati ishkaalka eh madmadowgu ku jiro ila almas'alati mas'alada waa in loo celiyaa looyiya tacaala liyazuula si uu u suulaan ishkaalku ishkaalka iyo madmadowgu si uu u suulo oo ishkaalka iyo madmadowgu halka uu ku jira waxay ahayd su-aashuu ninkana keenay ee uu rasuulka yidhi saasan ku nagaya maxaa yeelaa rasuulka uu ku yihi calayhi salaatu wasalaam ishkaal baa halkaa jira iyo madmadow waayo waxaa dhici karaysay meeshan inay tahay waxa weeyaan meel gaaladu ay heen ku cibaadaysan jireen waxaa kaloo suuragal inay tahay meel ay markaa isugu iman jireen oo ay ku cili jireen waxyaabaha noocaasaa jiri kara sida awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam su-aalu ku celiyey sidan ma ahay sidan kale ma ahay sidan kale ma ahay maya bay noqotay way caddaatay kolkaa soo ma way caddaatay oo xukunkeedi hee waadix cad oo waca ay noqday waaya araabica masalada afraad istifsaaru mufti muftigu waa inuu markaa caddayn dalbo iyo kala saaris oo qofka su-aasha weydiinaya uu ka dalbo markaa istifsaar iyo inuu caddeeyo ida xtaaja ilaa dalika arrinkaa hadduu u baahdo arrinkaa hadduu u baahdo waayo sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu maaragtay istifsaarka uga dalbay su-aalahana waxaa jira qaar badan oo hadii sidan loo dhigana xukun yeelanaysa haddii sidan kale loo dhigana xukun yeelanaysa markaa ninka caalimka ayaa wax la weydiinaya ama jawaabaya haddii masaladu ay wejiyo kala duwan leedahay qofka su-aalayaana uu si duu u weydiiyo waa inuu maaragtay su-aasha ku celiyo oo qasdiga iyo wuxuu doonayo xukunkiisa uu maaragtay ka dalbayo caddeeyo alkhaamisa masalada shanaad anna tafsiisa albuqcati goob in lagu gaar yeelo binadri nadarka in meel lagu gaar yeelaa laa ba'sa bih dhib ma laha goor maanay dhib lahayn idaa khalaa meeshaasi hadday ka marnaato min almawaanic mawaanic hadday ka marnaato meeshaasi haddii wax maanico oo diidaya aanu ku sugnayn waa la odhan karaa halkaa inaan wax ku gowracan ku nadaraya waxba dhibaata kuma jirto mawaanicdii maxaa ka mid ah in makluuq wax loogu gowrici jiray ama maaragtay waxa weeyaan gaaladuba ay dee meel ay isugu yimaadaan ka dhigan jireen oo ilaa qaybka ay ku baryaan ku caabudaan asaadisa masalada lixaad almancu waadinista la diidayo minhu taksiiska noocaasa gaaryeelista buqcada nadar lagu gaaryeelo waadinista la diidayo idaa kaana fiihi meesha hadduu ku sugnaan jiray watanu sanam min awtaani aljaahiliyati watanadii jaahiliyada ka mid sanam iyo watan horaynu ka soo hadalay waxyaabaha ilaahay ku sokadi lacabnayo walow bacda zawaalihi intuu ka suulay ee meeshii uu ka baaba-ay dabadeed ba ha noqotee meeshaa laguma nadin karo wax lagu gowraco waayo oo imanka qisadan kolka la eego halkaaba rasuulku uli calayhi salaatu wasalaam meesha mama jiri jiro ma ku sugnaan jiri imanka ma ku sugan yahay ma oran ma ku sugnaan jiri taas waxay tilmaamaysaa haddii xataa mar wuxuu soo maray walow yaa maanta oo niri inaan lagu nadrin waata kale haddii lagu nadro waxay noqon kartaa wixii hore loogu samayn jira shaqaa in dib loo nooleynayo ama dadka la xasuusiyo oo dib loogu soo celiyey meeshana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiinayay saxaabada waxaa waa lagu caabudi jiray oo markaa maray oran jiray ee imanka inay yaalaan macnuhu maaha hadda weydiin maayo waayo riwaayaadka qaar waxaa kusoo arortay waktigaa su-aasha rasuulka la weydiinaya inay hada xajka xajat lwadaac loola jira dee xajat lwadaac meesha iyo wadanka wax sanamaago yaadee muu jiro sanamama olin cidee sanam meelaha ka ciro waa tila guduriya digada laga dhigo sidaa awgeed walow waktiga yaanu olibga haddii xataa mar lagu caabudi jiray sanam cibaadada ilaahayna caabuday in gowraca lala dooran maayo lagumana nabiri kara in halkaa wax lagu gowraco asaabica almancu minhu waa in la diido takhsiiska noocaas ah idaa kaana fiihi meesha hadday ku sugnaan jirtay ciidu ciid min acyaadihim ciidaha gaalada ka mid walow bacda zawaalihi intuu zuulay dabadeed baa noqon bay doontahay walow bacda zawaalihi oo iyadana hal kaana fiiha ciidun min acyaadihi baa rasuulku ui calayhi salaatu wasalaam had iyo jeer ciiduna ciid keliya maarabana raacabay cibaadaadki iyo cadaadka loogahe ay raacaan ta haddii la tilmaamay meelkay gaaladu ku ciidayaan iyo wax makhluuqa ugu gowracayaan cibaadada ay kula imanayaan baa halkaa laga garanay goobaha ay iyagu maaragtay cibaadaadka kula imanayaan shirkiga ah cibaadadii ilaahayna aan kula iman baa markaa laga qaa aasaamina masalada sideedaad annahu laa yajuusu ma banaana lahu qofka ma banaana alwafaau inuu wafiya ma banaana bima nadara wuxuu ugu nadar ugu nadaray fii tilka albuqcati meeshaa wixii uu ku nadaray meeshaa inuu ku fuliyo uma banaana inuu wafiyaa yani meeshaa gaaladu ku cili jireen ama sanamada ay ku caabudi jireen ama makluuqa wax loogu gowraci jiray sida meelaha xabaalaha iyo ee wax loogu gowraco dadka dhintay liannahu maxaa yeelay kaasi nadru macsiyatin waa nadar macsiya bu nadar macsiyana lama fulinayo halkaasi cala xadahu waa in laga digtoonaado oo laga feejignaado min mushaabahat mushrikiina gaalada in la shabaho oo laysu eegaysiiyo iyo acyaadihim ciidahooda lagu shabaho walow lam yaqsidu qofkiyaanuma qasdiye arrintaasina waa arrin aada iyo aada muhiima mushaabahat lkufaari walmushrikiina ma banaana waa ciidada daban baana kusoo aroray haddaba qofku qasdiga iska daayo xataa muuqaalka guud inuu ka shabaha gaalada uma banaana oo tusaale ahaan meelaha ay ku ciyayaan iyagu ku farxayaan ay isugu imanayaan inuu tagu ka qayb galo isna farxa muujiyo iyo ciid ma banaana walow qasrigiisu yaanu ahaaninba isaguna markaa maalinka weyneeyey ama udiiye qasrigiisu hadduu sidaa yahay dee khatar babay noqonaysa hataa haddaan qasrigiisu haynu banaana sidaa awgeed baa maalmaha ay gaaladu ciidaha leeyihiin ama farxayaan ay ciidayaan dadka muslimiinta ah uu xun laga garanaayo inay maaragtay gaalada isu eegeysiinayaan ama maalinka ciid ahaan ka dhiganayaan waa inay ka fogaadaan tusaalahaan aanay ka saxgelin oo waxa weeyaan markaa aan lala iman waxyaaba tilmaamaya in maalinka ciid laga dhiganayo waana inay unoqoto dadka muslimiinta a maalin uu maalmahooda kala lamid ah oo wax cusub aanay soo kordhin soomaalia maalin maalmaha kale ay shaqaynayaan hawlahooda iyo dalahooda iska wataan lamidahu waanay kamida waay masalada ku saabsan gaalada in markaa la shabaho ama la isu ekeysiiyey iyo dhigista laga digayaa waxaa jira kitaab qiimo badan oo sheekh islaam nutamiya uu ka qoray raximahullah waa kitaabka la idhaha irtibaau siraat almustaqiim bimukhaalafati asxaabi iljaxiim waa kitaab aada u qiimo badan masaa'ilka si aada iyo aada ula yaab le ugu balbalaadiyey weeye ciidaha markaa islaamku yaqaanaano dee waa waynu garanaynaa ciidaha islaamiga ah islaamku jireeyo wixii ka soo haray waa ciyaadu jaahiliya weye waa ciido jaahiliya ah ama kuwo qadiima oo qaanullah ama kuwo xadiida oo cusub ha noqda alcaashira masalada tobnaad laa nadara nadar markaa kuma sugno oo ka waajibayo fii macsiyati illahi ilahay macsidiisa yani wax ilaahay lagu caasinayo laguma nadraayo haddii lagu nadrana mid la fulinayo la oofinayo oo nadar ka waajibaya maaha alxaadiya cashara masalada qobiya tobnaad laa nadra nadar kuma sugno libni aadama ibnu aadamka fii maa laa yamliku waxaan aan ahayn ee isagu sharci ahaan aan u lahayn ama qadar ahaan awood aan u lahayn baabu min ashirki shirkiga waxaa ka mid ah nadru ligayr ilah ilaahay qaybkii in loo gowraco ayaa shirkiga ka mid a waa baabkii labiyo tobnaad mintu halka waa tadciidiya wey min ashirki shirkiga waxaa ka mid ah annadru ligayr ilah ilaahay qaybkii waxa weeyaan maaragtay loo nadro nadarku markaa ikhwaani sidaynu arki doono waa cibaado mar hadduu cibaado yahay ee makluuq in loo leexiyaa ma banaana nadarkana macnihiisu waxa weeyaan ilzaamu lmukalafi calaa nafsihi cibaadatan lam yujibaha allahu calayhi waa qofku inuu isku waajibiyo isagu cibaadaha ilaahay ku waajibiy waa ilzaamu almukalafi calaa nafsihi cibaadatan lam yujibaha allahu calayhi qofku waa inuu maaragtay naftiisa saaro uu ku waajibiyo cibaadaha ilaahay jala wacalaa ku waajibiyo ayaana dhaamaya sida tusaalahaan uu idhaahdo ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan gurigayga sadalaysto ama aan intaasoo ragcado tukado intaasoo cisho aan soomo ama khayrkaa kale aala imaado asalahaan animahaasi waajib kumay ahayn laakiin markuu isa saaro shay daaco ah ee uu dusha u dhinto inuu fuliyo uu ka soo baxaa waajib ku noqonaysa mafahanta sidaa awgeed baa asalahaan nadarku waxayaalcilmigu yidhahdeen markaa waa laga fiicay oo sida jumhuuru ahlilcilmi ay mareen xaram maaha laakiin waa makruuh rasuulkana calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey wuxuu yihi inahu laa ya'ti bikhayrin wa inamaa yustakhraju bihi min albakil khayr lama yimaado nadarku iyo qofka bakaylka unbaa xoolaa lagaga saca oo xoolihiisa markaa ku bixiya sidaa awgeed marka hore in la galaa ma fiilana wixii ilaahay ku saaray oo kugu waajibiyey inaad guriso wey wixii sunno kaaga dhigayna inaad maaragta kasoo baxdo khayrkiisa aad ku dadaasho waxaana dhici karta cibaadayntaas sidaad dusha iska saartoo adigu isu waajibiso inaad dabadeeto dee bixin kasoo bixi kari weyda ama adaygo weydaa dhici karto sidaa maaragta ku dambaabto waayo قال وجل قول الله تعالى ومعنى قول الله تعالى أذكر ربي مع عيسى أيوب أويل يوفون وحي وفيا ذلك سونا السنة ورانتاي بالنذر نذرك أي وفيا ويخافون وحي كفضا يوما والد يوم كوكا وهذا الشر شركيس مستطيرا بالوحوية مكة فاصا أي منتشرة مثل صرحة oo maalinka qiyaamo weeye oo maalin sharkiisu aada iyo aada u badanyahay marka aayaddan waxaa laga qaadanayaa nadarku inuu ilaaliya sidee looga qaadanaya lianna ilaahay jala wacalaa kuwa oofinaya uu ammaanay ammaantaa ilaahay uu ammaanayna waxay tusaysaa oofinta nadarka daacada ah inay inuu yahay shay cibaadaah oo qurbaha oo ilaahay jala wacala loogu dhawaado jannadana lagu gelayo waayo wa qawlihi tacaala wa macnaa qawlihi tacaala waxaa kaloo baaqi aadamku rabbi macnihiisa uma anfaqtum waxaad bixisaan oo min nafaqatin nafaqa iyo wax bixin ahaaday aw nadartum ama aad ku nadartaan min nadiri nadar ahaaday fa ina allaha ilaahay yaclamuhu wuu ogyahay weli wuu ogyahay mar hadduu og yahayna yani cidda lafti uu ka abaalmaynaya wey marka ogaalka ilaahay jala wacala uu og yahay waxaa laga qaadanayaa in jazaa iyo abaalmarinin uu maaragtay ka ratimaayo sadaqadii iyo nadarkii daacad ahaa taasina waxay kutusaysaa inuu ilaahay jala wacala raalli ka yahay nadarka daacada fulintiisa iyo qofka inuu ka abaalmarinaayo taasina waxayna tusaysaa nadarka daacad inuu yahay qurba iyo cibaado ilaahay loogu dhawaayo qur-aanka markaa meelaha qaar waxaa laynagu faray inaynu nadarkii oofino oo aynu fulino walyaqdu tafasahum waliyufu uma lyaqdu tafasahum waliyufu nuduurahum nadaradooda ha oofiya taana waaba layna faray mar haddii layna farayna waa cibaado weyn markaa mar haddii adilada qur-aaniga ay tusisay uu cibaado yahay ilaahay waa iskale cid kale in loo leexiyaana waa shirka qaala wuxuui wafi saxiixi saxiixa waxaa ku sugan waxaa looga jeedaa saxiixa bukhaarige وعن عائشة النبوية رضي الله عنها أن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني من نذر فليكن نذرا يطيع الله إلى أن يطيع فليطيعه وأطيعه إلهي جل وعلا أطيعه ومن نذر قصر كل نذر أن يعصي الله إلهي معاصيا فلا يعصي إلهي معاصي هذا الحديث وعلى يفع إلي سنة قفوة ضاعة نذره هي الشيء مركة وحوليان وناكسا وإن نذر كافري وليطعه إلهي هذا والأمر وأمر مكة والأمر يقتضي الوجود daacadna waxaa la ydhaha sideeda o muwaafaqatu amri amarka ilaahi iyo rasuulkiisa in la waafaqo qofkuu ka soo baxo ayaa la ydhaha markaa daacad waayo qof qofku hadduuse ku nadaro wax macsi ah uu ku nadaro sida inaanu qaraabadiisa xidhiidhin inaanu waxa weeye waalidkiisa u samafalin inaanu waxa weeyaan maaragtay shay kaloo macsi ah ma fulinayo nadarka noocaas lagama yaabana ilaahay ma caasi waayo macsigu ku nadar ilaahay ma caasi nadarka macsida ah ikhwaani waxa ugu horeeya nadarka shirriga ah oo ah markaa makluuq in wax loo nadro iyadoo lagu weyneynayo oo loogu dhawaanayo qaala wuxuu i fiihi masaail masaail baa baabka ku sugan alulaa masalada hore waxa weeye wujuubulwafaa'i binadri waajibista ay waajib tahay in la oofiyo nadarka nadarka halkan loo jeedaana waa nadarkii daacada ahaa sidaa awgeed baa asha ku jirta waa cahdiya nadarka macnii daacada ee nusuusta aynu kusoo ogaanay in la oofiyo waa waajib wey waxaa u daliila man nadara an yudiic allah falyudichu waajibnimada amarkaa la yafaray ayaa laga qaatiyay aayadda qur-aanka waliyufuu nujuurahum nadaradooda ha oofiyaan walamru yaftadi alwujuub amarka shay la samraana waajibnimuu keenaa haddii saari karaanu jirin waayo ahaaniya masalada labaad idaa sabata haddii ay sugnaatay kawnku aanta uu yahay nadarku cibaadatan lilah cibaado ilaahay jala wacalaa lagu caabudo oo lagu dhawaado wa sarfuhu leexintiisa ilaa gayrihi cid aan ilaahay ahayn loo leexiyaa shirku shirki weeye halkaas sarfuhu ahlucilmiga qaar ay isticmaalaan waxay cumadkaani waxa ka fiican in la isticmaalo jacluhu jacli in la isticmaalaa ka wanaagsan waayo lafdiga sharciga kusoo arooreybaa jacligaas fajcalka li lilaahi diida أن تجعل لله ندا وهو خلقك فلا تجعل لله أندادا جعل إلى ساق صار النصوص markaa wuxuu inoo tilmaamayaa mar hadday nusuustaa ka sugantay inuu cibaado yahay dee in makluuq la siiya waa shirki weeye sideedabana waxa weeyaan arrimaha sida nadarka gawraca cibaadaadkan inay cibaadaad yihiin oo makluuq aan la siin karin laba adilada loo daliishadaa waa laba nooc wey sanadaasina adimiinta nooca koowaad waa adilo caam ah waxaa jirta adilo caam oo in badan aynu hore usoo maray oo tilmaamaysa cibaadada inuu ilaahay iska leeyahay cid kalena aan la siin karin wacbudu llaha walaa tushriku bihi shay waqadaa rabbuka anlaa tacbudu ilaa iyaa iyo anlaa tacbudu ila allah iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin nusuusta noocaas oo nusuus caama waxay sheegaysaa cibaado kaste ilaahay baa iska leh cid kale in la siyaanahe ma banaan ida nadarkii iyo gawricii iyo tawakulkii iyo khawfki iyo cibaadaadkii oo dhan waa in daliishan karta nusuusta caama waxaa kaloo jirta nusuus khaas oo cibaado walba gaarkeeda u tusaysa inay gaar cibaado usii tahay oo ilaahay oo keliya la siimay oon cid kala lasin nadarkaa nusuusku halka sheeku kusoo arooriyey maxay tusinaysaa inay cibaadada sooma si gaara u tusaysa dabixi baa kamid a isticaadada iyo markaas dhibaatada iyo kuwa soo socda ayaa kamid a qofkuna nusuusta noocaas inuu fahmaa waxay keenaysaa inuu maaragtay masaajilkan aada u fahmo oo hadhowkata haddii lagu qabsado ama laga hor yimaado uu dee adkaysto oo nusuustii si fiican u gelishadaykiisa ood marna nusuusta caamkaasoo ku dabdasho marna nusuusta khaaska ahe aada ku dabdasho markaa bejadaadi qawi bay noqonaysa way adkaanaysa laakiin haddaad aan daliilu ku dhegani masalada wararka daliila haddaan daliila kutaamo waxaa laga yaabaa ciddii kaa horjeeday daliilkaagay kaa gurisa oo tusaale ahaan dee kula munaaqashotay ku tiraa sidaan tusi maayo sidanaa looga jeedaa maxaad kale dii markaa halkaagii daliil lagaa jabiyo xageed maaragtay waxa wey inqidaaca ku dhacaya soo ma waad aamusaysa dacankaa ma waayo haddaan laakiin adilo badan hayso haddii mid lagu qabsado waxaa kaa barata halkaaba iska dhigo kana maxaad ka leeda kiina wuu ku qabsada kaana halkaa dhigo kan kala maxaad ka leeda kana halka dhigo kan kala maxaad ka leeda marka uu mid kaa guriya oo kaaga hor yimaadaba daliil kale ayaad kusoo rideynaysa sidaa awgeed ayaad maaragtay warkiisa saasaa meesha ka saaraysa qaala asaalifa masalada saddexaad ana nadara macsiyati nadarka macsida ahi laa yajuusu ma banaana alwafaahu bihi in la oofiyaa ma banaana ay samayn jireen oo sanamadooda iyo waxyaabaha ay caabudaan xoolahooda qayb ka mida ayay ku nardi jireen oo ay odhan jireen qaybtaasi ayay iska leeyihiin oo markaa loo dhowaan maayo laga taaban maayo qaybtaasay iska leeyihiin waxaa kaloo soo gelaya dadka dhintay markaa wax loo nadartiraa meditaankii baa neefka u nadaray waa in loo gowraco ama weliga hebel ee ku jira qabriga caynkaasa neefka u nadaray waa in waxaa loo gowraco haadaa laa yajuus mana banaana laba qalad baana ku jira qaladka koobaad qof dhintay buu wax siiyey qof dhintayna waxaa uma yeelan kara soaragti qof dhinta haddaad tira wax baan siinaya waxaa uma yeelan kara maraba markii naftu ka baxday ayaa iska daa wax cusub oo la siiya wixii isagu lahaaba xataa ka mulmuleeyay sooma oo dhaxal noqday markaa ku ihaa qofkaa intila waxaa iga xaasii ma yeelanayo lagama yeelano waata kale dee wuxuu sameeyey shirki oo ilaahay qeybkiibu markaa u nadiro cibaado ay ahayd ilaahay inuu siiyo ayuu makhluuq u nadiyey sidaa awgeed baa ahlucilmigu waxay idhaahdeen dadka qaar waxyaabaha ay sameeyaan oo aynay ku nadraan calamo badan in xabaalaha tusaalahaan la dulgeliyo oo maaragtay shamacyo badan laga durshido ama xoolo badan waxa weeye lagu dulgowraco ama waxyaabo kale lagu bixiyo oo maaliyadaha ka mid a dadka qaar ay sidaa ku nadraan waa muxaram mana banaana laa yajuus nadar la fulinayana maaha aad baan ahlulcilmi waa ninkan kutubta fiqiga iyo kutubta tawxiidka iyo caqiidadaba oo ku kala bixiyeen waayo nadarkana waxaa jira masaa'il badan oo kale oo kutubta fiqiga lagu arko ayaa jira waxaa u qaybsamaa nadar mutlaqa waa kaanu qofku waxba ku xidhahayna si toosa buu u maaragtay ugu nadaraya shay daacada iyo mid muqayada oo qofku wax ku xidhaayo ilaahay haddaad qofka xanuunsanaysa inuu siiso waxaasaan samayn ilaahay oo qofkaa maqan haddaad inabad keento waxaasaan samayn ilaahay oo haddaad maaragtay khayrka noocaasa in waafajiso waxaasaan samayn marka nadar muqayada la idhahdaa haabraan waxa weeye ka fiican ee muqlaqa ah nadarkuna waxaad isweydiin kartaa sawta layidhi marka hore in la galo waa magruuh ama waa laga fiican yihi fulintiisu sideebay si wanaagsan u noqotay yani laba jiha ayuu leeyahay jiha waxa weeye marka hore gelintiisa gelistiisa waa laga fiican so umuuru alnaamadaaa makruuh jihada labaad haddii qofku lagaba soo qaaday galnadadii daacada ahaa hee inuu fuliyo oo ilaahay jala wacala u adeeco oo ilaahay darti u qabtaa fulinta noocaas waa shay wanaagsan oo daaca oo qofku jannada uu ku gelayo ilaahayna jala wacala uu dhawaan ama markaa labada jahayla marka hore in la galo waa laga fiicay haddiiba se la galo in la oofiyaa oo waxa weeye maaragtay lala yimaadaa waa mid fiican oo ilaahay jala wacala uu jecel yahay raallina uu ka yahay قال لها أبو جبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك